bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عalى rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi وصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa dersigeenna caawu waxa uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo afartanaad ee suuraة اlbaqara ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaynu isku dayi doonnaa insha allahu inaynu kolba inta aynu macnayno aynu maqsuudkeeda iyo waxa ku jirana aynu wax ka tilmaanno oo dariiqadii hore ahayd inaynu dersigoo dhan hal mar si ijmaaliya u dul maro si aynu wakhtiga uga yar faa'iidaysanno wakhtigoo kooban darteed waxaa laga yaabaa mararka qaarkood macna ijmaaligii in la sheego meelo aynaan kaba gaadhin wakhtiga marka hadba intaynu akhrino ama maqطacaas ayaa waxa ku jira ee suurtagalkaan aynu tilmaami doonaa insha allah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ihi ata'muruuna annaasa ata'muruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri ma samafalkii ayaa dadka faraysaan oo watansawna waa iloobaysaan anfusakum nafihiinniina waa ka tegaysaan macnaha oo idinku samayn maysaan walxaal antum idinku tatluuna aa akhriyaysaan alkitaaba kitaabkiina aada akhriyaysaan afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn oydaan waxba kala fahmayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta iyo wasalaati salaada kaalmaysta wa innahaa salaadu lakabiiratun waa mid ku weyn ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucsan mooyaane waa mid weyn oo culus oo macnaha dadka aan khaashiciinta ahayn waa ku weyntoo waa ku culus tahay aladiina khaashiciintaasoo waa wasfi ama tilmaan aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna yaqiinsanaya oo kelmadda danna macnihii shakiga ahaye taradudka beyna shay-aynna way noqotaa macna alyaqiinna way noqotaa iminka waxaa looga jeedaa alyaqiin aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna yaqiinsanaya oo huba annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmaya inay yihiin iyo wa annahum iyagu ilayhi ay ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan aayaadkan ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay oo maqaasidda iyo muhimadda ku jirta ka mid ah altaxdiiru min mukhaalafati alqowli lilcamal digista laynooga digay in hadalkeenna iyo ficilkeennu iskhilaafo oo waxaa laga fahmayaa ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum miyaa dadkii wanaagga faraysaan lafihiinnina aad iloobaysaan oo ka tegaysaan idan waxaa halkaa ku jira digis laynooga digayo in qowlkeenna iyo ficilkeennu iskhilaafo canaantaas waxay ku socotay ahlu kitaabkii nimankii kitaabka la siiyey ee iyagoo ahlu kitaaba dadka wanaagga u sheegayay iyaguna nafahooda iloobayey waxaanay shamlisanaysaa oo soo hoosgelayaa dee dadka muslimiinta ah culimmadooda iyo ducaadooda khayrkiiyo wanaagga dadka faraya iyagana waa canaan ku socoto oo yacni la amrayo inay ku dadaalaan qowlka iyo ficilku inuu iswaafaqo oo aan u iskhilaafin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad kale ayaa arrintaa uu ku tilmaamay oo allah waxa uu ku yidhi aayaddii kale yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun kuwa muuminiinta ahow maxaa u leedihiin ee afka ugaga hadlaysaan waxaydaan xubnaha ka samaynayn ficil ahaan ilaahay agtiisa waxaa cadha ahaan ugu weynaaday an taquuluu maa laa tafcaluun inaad tidhaahdaan oo ku hadashaan waxaydaan samaynayn marka waa waciid iyo goodi adag oo cadho adagi ka dhalanayso dee qofka qowlkiisa iyo ficilkiisa inuu iskhilaafo waxa laakiin culimmadu isweydiiyaan ruuxu ma u bannaan tahay wanaagga dadka inuu faro isagoo isagu khilaafaya ama xumaha dadka uu diido isagoo isagu samaynaya laba qowl baa ku jira oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen may haddaanu isagu wanaagiiyo macruufkii samaynayn munkarkiina aanu isaga tegayn isagu ma fari karo mana reebi karo ilaa isagu uu sameeyo xumahana uu ka tago laakiin qowlka raajix ee xoogga badan lihi waxa uu yahay qofku inuu wanaagga sameeyo xumahana iska daayaa waajib saaran weeyi inuu wanaaggaa uu sameeye dadka ugu yeedho xumaha uu ka tegayna dadka uga digana waajib labaadoo saaran weeyi marka labada waajib haddii mid uu ka tago kii kale ka ridi maayo oo calaa sabiili lmithaal dee sida akmalka ee dhammayska tiran ee saxdii waxa weeyi in waxa uu faraye wanaaga naftiisa uu ka bilaabo waxa uu dadka u diidaye xumaanana uu naftiisa ka bilaabo inuu u diido oo uu ka durko laakiin haddii uu gaboodfal iyo gaabin sameeyo macruufkii aanu isagu samayn dee labadii waajibee saaraa la odhan maayo mar hadduu samayn waayo kii kalena wuu ka dhacayaa ilan waa laba waajib oo mid walba iskii u madax bannaan yihi waxa u furan hadduu isagu samayn waaye dadka inuu faro oo markaas dee labadii xil ee saaraa midna wuu ka soo baxay midna wuu ka gaabiyey waana inuu ku dadaalaa inuu labadaba sameeyo sidoo kale haddii isagu munkarkii uu ku dhacay la odhan maayo dadka munkarka ha u diidi waayo laba waajib baa saaraa dee waajibkii dadka inuu xumaha u diido kamuu dhicin ee waa saaran yihi xumahan isagu uu ku dhacayna inuu naftiisa ka durkiyo waa waajib saaran marka lasoo koobo waxa weeye sida raajixa ah laba waajib baa qofka saaran oo mid walba laga rabo labadabana inuu sameeyo ayaa akmala oo dhammaystiran oo saxa laakiin hadduu mid ahaan ka gaabiyo ka kala ka dhici maayo waa saaran yihi oo kii xumaha samaynayey dadkana aan u diidayn waxa dhaama ka haba sameeye dadka u diidaya kii macruufka waxa weeyaan ka tegey laakiin dadka farayey wuxuu dhaamaa ka macruufka ka tegey dadkana aan farayn marka calaa kullin waa laba waajiboo mid walba ruuxa saaran yahay midkood hadduu ka tago ka kala ka dhici maayo oo la odhan maayo afkaaga haysa ilaa intaad ku dhaqmayso ama aad la imanayso wastaciinuu bisabri wasalaati wa inaha lakabiiratu ilaa cala alkhaashiciin ilaahay halkaa wuxuu inagu amray in la kaalmaysto sabirka iyo salaada sabirku waa cadiyadda ugu weynee addoon alla uu siiyo wamaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min asabr waxaanu sabrigu koobsanayaa asabru cala اطaacaat wasabru can اlmacaasi wasabru calaa aqdaar illaahi اlmu'lima in daacaadka lagu sabro oo nafta lagu khasbo cibaadaadka inay samayso macaasidana laga sabro oo nafta laga xakameeyo xaaraanta waxyaabaha alla uu qadaree nafta xanuujinayana lagu sabro oo xukunka ilaahay la qaato oo lagu qanco sabirkuna fadliga uu leeyahay waxaa inoogu daliila ilaahay tabaaraka wa tacaala ajar mucayana oo tirsan uma tilmaamine ajarkiisa wuxuu ka dhigay xisaab la-aan oo alla waxau ihi inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab kuwa sabra abaalkooda waa loo oofinayaa xisaab la-aan waa mansilada iyo darajada uu leeyahay sabirku darteed waxa alla uu tilmaamoo kale in salaaddii la kaalmaysto hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa sida axaadiida nebiga ku ansaxday xadiidka musnadka iyo sunankaba ku sugan kaana idaa xasabahu amru fazica ila asalaa rasuulku waxa uu ahaa mid marka arin culusi la soo darse uu ku dhaco xagga salaada uu argagaxo u orda macnaha salaadu waata xaggeeda loo cararo haddii dhibaata dhacdo oo marka roob la-aani dhacdo dee salaaddii roob doonta waata la tukanayo waa fasacun ila asalaa cadeeddu markay madoobaato ama dayaxu dee salaaddii kusuufka ama khusuufka waata la tukanayo waa fasacun ila asalaa sidoo kale haddii dhibaato kale kugu dhacdo xagga salaada iyo cibaadada iyo dikriga iyo aacada inaad u carartaa oo waxyaabaha la kaalmaysto ee culayska kugu dhacayna kaa fudaydinaya raaxo iyo umaaniinana aad ka helayso wa inahaa sida raajixa ah salaaday u noqonaysa waayo waxaa la idhaha aldamaa'iru tacuudu ilaa aqrabi lmadkuuraat damaa'irtu maraajicday u noqoto waxa ugu mudan wixii lasoo sheegay ka ugu soo xigay ugu dhow madkuuraadkiina waxa ugu soo xiga salaada wa inahaa salaadu weeye waxa la xusay salaadu inay ku culus tahay khaashiciinta mooye dadka kale ku weyn tahay waayo khushuucda iyo cabsida iyo isdhuldhigga ilaahay loo khuduucayaa ruuxa waxa ay dhadhansiinaysaa dhadhankii iyo macaankii cibaadada salaadiina waa ku raaxaysanaya oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa u odhan jiray yaa bilaal aqim asalaa arixnaa biha bilaalow salaada aqiim oo noogu raaxee waxaad dareemaysaa raaxatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu salaaday ahayd walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi wa jucila quratu caynii fi salaa waxa indhaqabowsigayga ama indhadoogsigayga la yeelay salaadda waxaan ku indhadoogsadeen ku indhaqaboobaabaa waa salaadda markaan galo ayaa hami iyo werwer oo dhamm iga tagaa oo iga duulaa idan ruuxa salaada ku khushuucaya kuma cusla waa u sahlan tahay laakiin ruuxa dee aan khushuucdii helayn dee waa ku culus tahay walidaalika dad fara badan hiqalka ay salaadu ku culus tahay inay usoo kacaan inay ilaaliyaan inay waxa weeyaan aadaabteeda dhammaystiraan waa cadam lkhushuuc oo khushuuci hadday jirto salaadda way macaansan lahaayeen oo waabay usoo xiisoon lahaayeen ee kama daaleen waxaa alla uu tilmaamay waxa weeyi sifaat اlkhaashiciin yacni dadka khushuuca sifaadka ay leeyihiin aladiina yadunuuna anahum mulaaquu rabbihim waanahum ilayhi raajicuun waxay yaqiinsan yihiin in ilaahay ay la kulmayaan oo xaggiisa ay u noqonayaan taasay yaqiinsan yihiin waa ta u sababasa khushuucda idan aayaadkan waxaa ku jira kow التحذير من مخالفة القول للعمل أتأمرون الناس لبا الاستعانة بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة سدح بيان خفة العبادة على الخاشعين عبادة الصلاة هي عبادات ككلبا فضيتك أي أفدديهين ضدك خشوعية أي إلهي سبحانه وتعالى أخشوع سنة عبصده يا خشوع دو أي قلبي قود كجرته أفر بيان صفة الخاشعين وحل عديي tilmaanta khaashiciinta oo ah inay yaqiinsan yihiin la kulanka alleh iyo xaggiisa inay u laabanayaan aslu sabrina waxaa la yidhahaa waa xabsu nafsi calaa maa takrah nafta in lagu xabiso lagu xidho lagu khasbo waxay dhibsanayso daacaadkii waa lagu khasbayaa aqdaartii waa lagu khasbayaa macaasidiina waa laga sabirsiinayaa allah waxa uhi atamuruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri samafalka miyaa dadka faraysaan oo watansawna miyaa iloobaysaan anfusakum lafihiinniina naftiinniina miyaa ka tegaysaan walxaal antum idinku tatluuna akhriyaysaan alkitaaba idinkoo kitaabkii akhriyaya afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn iyo garasho oydaan waxba kala garanayn wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta iyo wasalaati salaada kaalmaysta wa inahaa salaadu lakabiiratun mid weyn weeyaan oo ku culus ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucaya mooye dadka kale waa ku culus tahay aladiina khaashiciintaasoo waa wasfi ama khabar mutadiisi maxduuf yahay ka dhigo hum khaashiciintu aladiina kuwii weeyi yadunnuuna yaqiinsanayey annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum iyo iyagu ilayhi ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa raajicuuna inay u laabanayaan oo u noqonayaan alla waxaa uhi yaa banii israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin waاtaquu yowma laa tajzii nafsu can nafsi shayئa wlaa yuqbalu minha shafaacat walaa yu'khadu minha cadlu walaa hum yunsaruun ilaa aakhiri alaayaat aayaadkan maqaasida ku jirta waxa ugu muhiimsan horta waa qisaskii reer banu israa'iil oo waxa ugu horeeya tadkiiru bani israa'iila binicami illaahi calayhim nimankii reer banu israa'iil xasuusinta la xasuusinaayo nicamku ilaahay ku galladaystay ee loogu manno sheeganayo ee la amrayo inay dee xasuustaan oo allihii siiyey ku caabudaan oonay ku caasiyin waxaa kaloo ku jira axwaaluhum maca fircawn ninkii fircawn iyo ciidankiisii iyo iyaga axwaashii dhex martay yacni xaaladihii dhex maray iyaga iyo fircawn ayaa aayaad badani ay ka warramayaan cadaabka iyo dhibaataduu soo mariyey iyo siduu ilaahay uga badbaadiyey ee waxa weeyaan uu uga magangeliyey waxaa kaloo aayaadkan ay ka warramayaan axwaaluhum maca nabiyihim muusa calayhi salaam axwaashii dhex martay iyaga iyo nebigoodii loo soo diray nebi muuse calayhi salaam ayaa aayaadkani tilmaamayaan allah waxa uu yidhi yaa bani israa'iila yacquub ubadkiisiiyow israa'iil waa waxa weye nebiyullaahi yacquub magaciisii labaad weeye oo israa'iil waa bimacnaa yacquub alabnaana asal ahaan waxaa dee lagu tilmaamaa inamada laakiin hadda marka la yidhaha bani fulaan waa ree hebel oo rag iyo dumarba waa ku jiraa labkana waxaa loo xoog badiyay waa min baabi takliib baa la yidhaha oo labada jaanib jaanib baa la xoog badinaya oo la takliibinaya marka hablihii waxa weeyaan dhadigiina waa soo gelaya alla waxa uhi yaa bani israa'iila yacquub ubadkiisiiyo rag iyo dumarba udkuruu xusa nicmatii nicmadaydii xusa allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeye calaykum korkiinna iyo wa annii anigu fadaltukum inaan idinka fadilayna xasuusta cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan inaan idinka fadilayna xasuusta oo wattaquu ka cabsada yowmaa maalin ka baqa maalinkaasoo laa tajzii aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay-aa waxba nafina naf kale aanay waxba u tarayn oonay wax alla wax nafciya u lahayn oo walaa yuqbalu aan lagana aqbalayn minhaa naftaasi shafaacatun ergo aan laga aqbalayn wax alla wax ergo aan laga aqbalayn oo walaa yu'khadu aan lagana qaadayn minhaa naftaasi aan laga qaadayn oon laga aqbalayn cadlun madax furasho oo walaa hum aanay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo nicmati waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum marka nicamkii reer banu israa'iil ilaahay siiye oo dhan ayay caam yeelaysaa kuwa soo socday la tirin doono oo ambiyadii tirada badnayd ee isku bedbedelaysay kutubtii lagu soo dejinaya ambiyadooda ayaa ka mid a nicamka nolol wanaaggii la siiyey waxyaabihii cirka looga soo dejinaya cunto iyo cabitaanba daruurtii loo hadhaynayay waxyaaba badanoo soo socda nicamkii oo dhan waa caam yeelaysaa wa annii fadaltukum cala alcaalamiin waxaa lagu fasiray calaa caalami zamaanihim ma aha caalamkoo dhan waayo dee ummadda nebi maxamed baa khayruulumam ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas yacni ummadda nebi maxamed baa la yidhi waxaa ahaateen ummad dadka loo soo saaro tii ugu khayrka badnayd cid ka mudan oo ka fadli badan ma jirto ummatu muxamed marka waxaa loo jeedaa calal caalamiina caalam oo dhan maahee waxaa lagu qaydayaa calaa caalami zamaanihim xilligooda ciddii la noolayd oo dhan waa laga fadilay oo iyagaa ka sarreeyey wataquu yowman yowman maanta waa mafcuul bihi ee mafcuul fiihi maaha mafcuul bihiga falku wuu ku dul dhacaa mafcuulu fiihigana falku dhexdiisuu dhacaa macnaha maanta loo jeedaana ma aha maalintan dhexdeeda cabsada oo taqwadu filyowm ma dhacayso ilan maalinkaasi waaba maalinkii aakhiro taqwana waxba kuu tari mayso laakiin maanta waa mafcuulu bihi oo maalinka laftiisa ka baqda oo ka sii diyaargarooba weeye marka waa mafcuul bihi ee mafcuulu fiihi ma aha laa tajzii nafsun can nafsin shay-a jumladaasi waa wasfi oo waxay tilmaan u tahay yowmka oo inaka ku sifaynanee leh waxay culimmadii hore odhan jireen markay la qabaynayaan nactiga dhegtaa la soo jiitaa macnaha waxaad leedahay waxaa loo jeedaa marka tarkiibka laysa saarayo wataquu ka cabsada yowman yowm yoomka oo laa tajzii oo wax la soo jiidanayo kale soo maha marka calaa kullin jumlada laa tajzii nafsun can nafsin waa wasfi lagu tilmaamayo yoomka jumlada wasfigiina mawsuufkeeda raabid ku xidhay u baahanta markaa fiihi baa loo soo qadaraya oo yoomka oo laa tajziya aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay-an waxba fiihi yoomkaa dhexdiisa markaa jumlada iyo mawsuufkeedii maxaa isku xidhay fiihida loo soo qadaray walaa yuqbalu minhaa shafaacatu walaa yu'khadu minhaa cadlun walaa hum yunsaruun damaa'irta kale mufrad baa nafsada loogu celiyo hum maxaa loo jamciyey waayo nafsadaa nakiro nafyi dhacday oo caam yeelaysa cumuum marka waxa weeyaan cumuumka nafsada laga fahmay ayaa hum damiirka loo jamciyey marka kalena waxa weeyaan minhaada waxa loo ifraadiyey dee lafdiga nafsada ayaa mufrad ah laakiin xagga macnaha yani waxa weeyaan macnaha nakirada nafyiga dhacday ayaa cumuum ku jira sidaasaa loo yidhi walaa hum manay ahaanin yunsaruun yacni nafahaas oo nafsadiibaa bimacna nufuus ah xagga macnaha nafo badan ilan waa cumuum nakirada nafyiga dhacdaaye allah waxa uu yihi wdkur id najaynaakum min aali fircawn wadkuruu xasuusta reer banu israaiilow id waagii ama goortii najaynaakum aanu idinka nabadgelinay min aali fircawna fircawn waxa weeyaan ciidankiisii iyo aalkiisii waxaa aalka maanta looga jeedaa bimacna alatbaac waa atbaacu fircawn fircawn kuwii raacsanaa marka waa fircawn iyo atbaacdiisa markaanu idinka badbaadina weeyaan macnuhu wadkuruu xasuusta id wakhtigii najaynaakum aanu idinka badbaadinay min aali fircawna fircawn iyo kuwii raacsanaa aanu idinka badbaadinay oo maxaanu idinka badbaadino ay idinku samaynayeen yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiinayeen fircawn iyo aalkiisu suua alcadaabi cadaabkiisa u xun ay idin dhadhansiinayeen cadaabkii baa la fasiray oo waa maxay cadaabkaasi yudabixuuna iyagoo gowrgowracaya abnaa'akum inamadiina gowracayaha oo dhan ee gowrgowracaya takraar waa inaad ka macnayso sababtu waxay tahay dabaxa tadciifkaasi iskamuu imane takraar macnaha wuu celcelinayaa oo yacni laba jeer baad ku celinaysaa iminka qaaca wuu jaray weeye qaacana wuu jarjaray maxaa soo celcelinta keenaya waa tadciifka faqaaca amcaahum marka had iyo jeer waxaa la yidhaha qaacidada carabiga ah aziyaadau fi lmabna ziyaadatu fi lmacna kelmadda dhismaheeda ama xuruufteeda hadday wax ku soo kordhaan laqwi maaha wax iska soo kordheen macnay la soo kordheen marka yudabixuuna waxay gowrgowracayeen abnaa'akum inamadiina waa cadaabkii ayaa la fasiraya wayastaxyuuna waxaanay baaqi yeelayeen oy nolosha ku reebayeen nisaakum hablihiina nisaa waxaa loo yidhi bictibaari maa ya-uulu ilayhi اlamr waxay noqon doonaan haween waaweyn laakiin hadda waxaa loo jeedaa nisaa'akum ay banaatakum ila intaasaa qaabilsan abnaa'akum oo dee carruurtu markay soo dhalato ayaa wixii labna ay gowracayeen wixii dhadigana ay deynayeen soo maaha marka nisaa'akum waa bictibaari maa ya-uulu ilayhi اlamr waxay noqon doonaan oo haweena hadday koraan ayaa laga cabiraye imika waa bimacnaa banaatakum hablihiina wa fii daalikum cadaabkiinaa la soo sheegayna waxa ku sugan ismu ishaaraha waxaad u celisaa cadaabkan la sheegay balaa-un imtixaan baa ku sugan imtixaankaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday imtixaankaasoo cadiimun weyn yacni cadaabka noocaasa imtixaan weyn iyo ibtilaa adag ayaa ku sugan waxaa la yidhi kelmadda balaa waa min aladdaad waa kelimaadka iska soo horjeeda ee macno iyo macnihii ka soo horjeeda kuwada tusiya oo balaa balaayo iyo barkhad labadaba waa loo adeegsadaa macnaha balaa imtixaanka iyo dhibaatada iyo nicmada iyo barwaaqada labadaba balaa waa lagu idlaaqa marka ismu ishaaraha markaad cadaabka u celiso balaa-un balada u daaya imtixaanka markaad ismu ishaaraha u celiso najaynaakum injaaga waa badbaadinta eh balaa-un nicmo ka dhig labadaa macnoba oo lagu fasiray oo wa fii daalikum ay wa fii daalika alinjaa badbaadintaa waxaa idinku sugan balaa-un nicmo nicmadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay nicmadaasoo cadiimun weyn waa nicmo weyn oo rabbi idinku galladay inuu idin badbaadiyey ama waa balaayo weyn oo laydinku imtixaamay cadaabkaa fircoon idinku samaynayey labadaba oo lagu fasiray allah waxau ihi waid faraqnaa bikum lbaxra faanjaynaakum waaqraqnaa aala fircawna waantum tanduruun wadkuruu xasuusta id wakhtigii faraqnaa aanu kala dhambaleennu laba isleeg u kala qaybinay baddii biyaheedii la kala joojiyey bikum bisababikum idinta idinka sababtiinna aanu ku kala dhamballay albaxra baddii yacnii wakhtigaanu baddii kala dhamballay idinka sababtiinnana aanu u kala dhamballay xasuusta ee biyihii badda waxa weeyaan dhexdoodii wadda cad aanu idinka jeexnay idinka jebinay oo faanjaynaakum dabeed aanu idinka badbaadinay fircawn iyo dararkiisii oo waaqraqnaa aanu qarqinay aala fircawna fircawn iyo kuwii raacsanaana aanu qarqinoonu biyihii ku hafinay wa antum tanduruuna walxaal antum tanduruun idinkoo eegayo arkaya waxa weeyaa nebi muuse iyo intii rumaysay markii dee rafaadkii iyo tacabkii iyo cadaabkii fircoon iyo dhibkiisa uu ku batay ayaa la amray inay goor habeenimo isaga guraan o ka baxaan dabeed waagii markuu u baryey fircawn iyo ahalkiisii ayay ogaadeen dee nebi muuse iyo atbaacdiisi inay baxeen oo wadankii ay isaga baxeen dee inaga dabageeya bay yidhaahdeen waa koox yare aynu soo gumaadno aynu gamta u joogsanayeen waa ka daba tegeen baddii markii ay isku soo muuqdeen ee muuse iyo atbaacdiisii baddii ay waxa weeyaan wejigoodii ay tahay fircoon iyo qoomkiisina ay ka dambeeyaan ee labadii col is arkeen ayaa ilaahay waa ka kaga warramay falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun mar alla markay labadii col indhaha iska qaadeen ayaa asxaabtii nebi muuse waxay idhaahdeen muusow walle waa laynahayo waa layna soo gaadhay laakiin nebi muuse biqalbin yaqiinin birabbi mutayaqinin birabbi qalbi rabbigii yaqiinsan oon kayrkayr iyo argagax lahayn ayaa wuxuu ugu jawaabay kalaa ina macya rabbii sayahdiin taasi waa ma dhacdo mid aan dhacayn fircoon iyo qoomkiisu inay soo gaadhaan ha u fadhiina waayo waxa aniga ila jiro macayga oo ii hiilinaya rabbigay isagaana igu hanuunin wadda iyo dariiqaan ka baxo yacni waa xaalad adagoo xaraj ah oo haddii wax lagu qiimeynayo dee asbaabtan ardigee maadigee la arkayo ruuxuu is odhanaya khalaas maanta ma baxaysid laakiin qofka muuminka ah ee ilaahay yaqiinsan ee weliba yaqiintiisi iyo rajadiisuna ay qawi tahay billaah si dhaba ilaahay u yaqiinsan ee garanaya waxaan muuqda awood ka sarraysaa inay jirto dee waxaasi dhibi maayo marka nebi muuse qalbigiisii yaqiintu ay buuxisay ayaa waxau ku yidhi isagoo yaqiintaa bannaanka ficil ahaan iyo hadal ahaan ugu muujinaya kalaa ina macya rabbii sayahdiin dabadeed dee ilaahay waa ka amray inuu ushiisii badda ku dhufto baddii laba ay u kala jeexantay aayar wadacad ay mareen kaanama aynani biyaba lahayn mar alla markay iyagu ka baxeen ee bannaanka u baxeen muuse iyo qoomkiisi ayaa fircawn iyana ay isku soo daayeen ilan waxay moodayaan inay mari karayaan fircoon iyo qoomkiisii markay ku soo dhammaadeen ee kii ugu horreeyena uu halkii ugu dambeysay taagan yahay weli aanu ka dhammaane aanu ka bixin kii ugu dambeeyena uu madaxa la soo galay ayaa baddan ilan makhluuq ilaahay amro oo ilaahay ka amar qaadatay ahayde ilaahay amray inay isku soo noqoto halkaasaa lagu hafiyey oo lagu halaagay yaqiintaa nebi muuse marxaladaa adaguu taagan yahay waxa shabbahda dee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marxaladii adkayd maka markii waxa weeyaan uu isaga hijroonayey ee godkii uu galay isaga iyo abuubakar ee ay gaaladii qoraysheed yidhaahdeen inaga dabageeya iyagoo raadinaya ee ay godkii dul yimaadeen ee abuubakar uu ku yidhi yaa rasuula allah wallaahi low absara axadum taxta qadamayhi la absarana haddii midkoodu halka uu cidhibta ku hayo ama lugtiisa hoostiisa uu eego godkay dul taagan yihiin wuu ina arkayaa rasuulku maxaa uu ku yidhi ilaan waa qalbi yaqiinsan rabbi iyo awooddiisa eh waxa uu ihi yaa abaa bakrin maa danuka biinayn illaahu aaliuhumaa abuu bakarow maxaad u malaynaysaa laba ka saddexeeya alle uu yahay miyay iilanayaan waa maya id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana waxa uu saaxiibkii ku lahaa abuubakar nebigu sala allahu calayh wasalam abuubakarow ha murugoon ilaahay baa inala jira eh maciyadani maaha tii caamkahayd waa khaas waa maciyat nasri watayiid marka id yaquulu lisaaxibih waa fadiilada abubakar uu dadka kala dheeryahay waa saxaabiga keliya ee suxbadiisa qur'aanka lagu cadeeyey lagu nasgareeyey kaasay shiicana caayayaan diindaradooda id yaquulu lisaaxibih ilaahay baa caddeeyey suxbadiisa fii kitaabihi alkariim calaa kullin waxay taasi tilmaamaysaa ambiyada iyo inta rumaysay ee yaqiinta adag lihi xaaladaha ugu adag markay marayaan allay isku xidhaan maciyadiisa mana iilanayaan wa antum tanduruun faa'iidada ku jirtaa waa maxay cadowgaaga aad necab tahay adoo arkaya marka la halaago waad ku raaxaysanaysaa waa nicmo weyn haddaad maqasho un laysa alkhabaru kalmucaayana iyo haddaad indhaha ku haysa ma isku midba wa antum tanduruun iyagoo eegaya ayaa fircoon iyo qoomkiisii la halaagay allah waxau ihi wadkuruu xasuusta id waagii waacadnaa waacadnaa waacadnaana waa la akhriyay laakiin waa waacadnaa qiradani wadkuruu xasuusta id waagii waacadnaa aanu la u ballanqaadnay muuse nebi muuse aanu u ballan qaadnay arbaciina leylatan tamaama arbaciina leyla afartan habeen dhammaadkooga inaanu u waxyoonna aanu ballan ugu qaadnay uma ittakhadtum uma dabadeed intaa intaa kadib ittakhadtum aad ka yeelateen alcijla dibigii yaraa aad ka yeelateen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa nebi muuse tegitaankiisii kadib markuu ballantii ilaahay u qabtay aaday ee uu tegey dabadii aad weylkii yaraa ka yeelateen ama dibigii yaraa ilaahan mid la caabudo aad ka yeelateen mafcuulka labaad soo qadar wa antum daalimuun walxaal antum idinku daalimuuna aatiin kuwa dulmi falay waacadnaa waa bimacnaa wacadnaa uun oo ficilka mufaacaladu maanta laysa fii baabiha baabkeedii ma aha oo maaha ballan labada daraf ka yimid ee waa ilaahay baa u ballan qaaday waa xagga ilaahay uun marka waacadnaa waa bimacnaa wacadnaa uun ee mufaacaladii ficlu nayn hamoodi wadkuruu xasuustabaa alla uu yidhi id wakhtigii aataynaa aanu siinay muuse nebi muusena alkitaaba kitaabkii towraad ahaa aanu siinay iyo wlfurqaana uma cafawna jazaakum llah khayr uma intaa dabadeedna cafownaa aanu idinka cafinay cankum idinka macnaha dembigii aad gasheen ee ahaa inaad dibigii ilaah ka yeelateen markaa ka toobad keenteen aanu idinka saamaxnay min bacdi daalika intaa dabadeed ay min bacdi itikaadikum alcijla ilaahan intaad dibigaa ilaah ka yeelateen dabadeed ee aad ka toobad keenteen aanu idinka saamaxno oo idinka cafinay lacalakum tashkuruuna si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan allahaa idin cafiyey si aa u mahadisaan oo aydaan uga gaaloobin wadkuruu xasuusta id wakhtigii aataynaa aanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha aanu siinay iyo walfurqaana kii xaqa iyo baadilka kala saarayey waa towraad uun oo qur-aankana furqaan waa la yidhaha towraadna furqaan waa lagu sifeeyey wasfigan furqaanna dee waa kala saaridda xaq iyo baailka marka kitaab kastoo alla soo dejiyaana dee yufariqu bayna alxaqi waalbaail cadafkuna muqaayaro iyo kala duwanaansho ma tilmaamaye waa cadfu tafsiir waa sifaad la ysku cadfay uun oo isa sii cadaynaya ee wax kala duwan ma aha lacalakum tahtaduun ay likay tahtaduu si aad u hanuuntaan ayaanu muuse kitaabkaa u siinay allah waxau ihi subxaanah yaa banii israa'iila yacquub ubadkiisiiyo udkuruu xusa nicmatii nicmadaydii allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiina xasuusta xuskuna saynu hore usoo tilmaanay wuxuu shamlisanayaa ictiraafan bilqalbi wa nudqan billisaani wa camalan biljawaarixi waalarkaan qalbiga in laga xuso oo laga ictiqaadiyo nicmada alla inuu ku siiyo xaggiisa ka timid oonad naftaada u tiirin xooggaagiyo xeeladaada carabka in laga xuso oo alla lagu ammaano waxa uu kaa mudan yahood mahadiso xubnaha in laga xuso oo yacni nicmadii iyo khayrkii loo adeegsado daacad iyo cibaado oo icmaluu aala daawuuda shukra waxa weeyaan mahadnaqa ugu qiimaha badan leh waa mahadnaqa camaliga ah cibaado iyo camal inaad u rogto alla waxau ihi markaa yaa bani israa'iila yacquub ubadkiisiiyo udkuruu xusa udkuruu xasuusta nicmatii nicmadaydii xasuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiina iyo wa annii anigu inaan fadaltukum idinka fadilayna xasuusta cala alcaalamiina ay calaa caalami zamaanikum wakhtigaad joogteen caalamka ciddii noolayd oo dhan idinka inaan idinka fadilay wattaquu ka cabsada yowman maalin ka baqa maalinkaasoo laa tajzi aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay-aa waxba oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi shafaacatun erge aan laga aqbalayn waa naftii kaafiradda ahayd waatuu ilaahay ku tilmaamay famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin laakiin dadka mu'miniinta ee rabbi iyo rasuulkiisaba rumeeyey dee ergadiiyo shafaacadu way gaadhaysaa marka qofkiina ilaahay raalli uga noqdo kii shaafic ahaana ilaahay u idmo yani shafaacadu waa gaadhaysaa dadka muminiinta ah oo walaa yuukhadu lagana qaadan maayo minhaa naftii cadlun madax furashana laga aqbali maayo oo laga qaadan maayo walaa hum manay ahaanin nafahaasi yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo wadkuruu xusa id wakhtigii najaynaakum aanu idin badbaadinay reer banu israaiilow haddaba waxay culimmadu yidhaahdeen kuwan lala hadlaye laleeyahay aanu idin badbaadinay maaha kuwii nebi muuse la socday dee nicmadan helay kuwa wakhtigan qur-aanku soo degaye khitaabkan lagu wajahay iyo kuwii nicmadani ku dhacday waa kala duwan yihiin waxay ahaayeen awowyadoodii ay ka tafirnaayeen ay ka soo jeedeen maxaa marka iyaga nicmada loogu tiiriye loo yidhi najaynaakum ila iyagaba maahe waa aabbayaashooday ka soo jeedeen waxaa la yidhi lianna anicama cala salaf nicamun cala alkhalaf dadka hore wixii loogu nicmeeyey kuwa ka dambeeyena nicmay u tahay ama annicmatu cala alaabaa'i nicmatun cala alabnaa aabbayaasha iyo awowyadaa waxaa loogu nicmeeyey ubadka iyo tafiirtoodana nicmay u tahay saasaa loogu nisbeeyey iyaga allah waxau yihi wadkuruu xasuusta id waagii ama wakhtigii najaynaakum aanu idin badbaadinay oo min aali fircauna fircawn iyo kuwii raacsanaa aanu idinka badbaadinay kuwaasoo yasuumuunakum idin dhadhansiinayay suu'alcadaabi cadaabkiisa u xun oo muxuu cadaabkaasi ahaa waa la faahfaahiyey yudabbixuuna waxay gowrgowracayeen abnaa'akum inamadiina oo wayastaxyuuna waxay reebayeen nisaa'akum hablihiinna hablaha mar hadday reebeen maxaa cadaab loogu sheegay waayo dumarku waa cawro markaa cadow haddii loo reebo dilaya oo dulaysanaya oo addoonsanaya oo kufsanaya dee waa cadaab nolol ma aha nolol geeriya dhaantaa jirta sidaasaa loo loogu tilmaamay hablahay reebayaanna cadaab kuwii dhintay iyo kuway reebeenba allah waxau ihi wa fii daalikum ay wa fii daalika alinjaa badbaadintaa laydin badbaadiye waxaa idinku sugan balaa-u nicmo ama waxaad tidhaha wa fii daalikum cadaabkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan balaa-un imtixaan imtixaankaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday imtixaankaasoo cadiimun weyn wadkuruu xasuusta id waagii faraqnaa aanu kala dhamballay bikum ay bisababikum idinka sababtiinna aanu u kala dhamballay albaxra badii oo faanjaynaakum dabeed aanu idin badbaadinay oo waaqraqnaa aanu qarqinay aala fircauna fircawn iyo kuwii raacsanaana aanu qarqinno biyaha ku halaagnay walxaal antum idinku tanduruuna aadeegaysaan oo indhaha ku haysaan wadkuruu xasuusta id wakhtigii waacadnaa aanu u ballan qaadnay muusaa nebi muuse aanu u ballan qaadnay arbaciina leyla ay tamaama arbaciina leyla afartan habeen dhammaadkooga inaannu u waxyoonno aanu u ballanqaadnay humma ittakhadtum dabadeed aad ka yeelateen alcijla dibigii yaraa aad ka yeelateen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusaa nebi muuse tegitaankiisii dabadii ilaahan midaad caabudaan yacnii wakhtigaannu nebi muuse intaannu kula ballannay muddadaa inaannu ugu waxyoonno dabeed idinku aad dibigii yaraa nebi muuse dabadii macbuud aad caabudaan aad kasii dhigateen bal hadda xasuusta walxaal antum idinku daalimuuna aatiyin kuwa dulmi falay waayo dee ina ulma ina shirka ina shirka ladulmun cadiim yacni aslu dulmi maxaa la yidhaha wadcu shayi fii hayri mowdicih shayga meeshiisi meelaan ahayn in la dhigo ayaa asliga dulmiga la yidhaha markaa cibaadada ilaahii lahaa inta laga qaado cidaan alla ahayn in la siiyaa waa dulmi sidaasaa loo yidhi waa antum daalimuun waa mushrikiin dulmi falay waayo dee ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn allah waxau ihi uma cafownaa dabeed waanu idin cafinay cankum idinka min bacdi daalika intaa dabadeed ay min bacdi itikaadikum alcijla ilaahan intaa aad dibigii yaraa ilaah ka dhigateen dabadeed ee dabeed aad ka toobad keenteen kadib waanu iska kiin cafinno waa idinka toobad aqbalay lacallakum tashkuruuna si aad ilaahay u mahadisaan wadkuruu xasuusta id waagii aataynaa aanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa iyo walfurqaana kii xaq iyo baadilka kala saaraya waa towraaduune lacallakum tahtaduuna si aa u hanuuntaan oo xaqa aad waxa weeyaan ugu hagaagtaan waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi waa aayaadkaynu hore usoo tilmaannay oo axwaaluhu maca muusa iyaga iyo nebi muuse wixii dhex maray ayaa aayaadkani ka warramaya alla waxau ihi wadkuruu xasuusta id wakhtigii qaala muusa nebi muuse uu yidhi liqowmihi rootalkii uu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow innakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafihiinnii waa dulmideen oo shirkigaasaa ku dulmideen biitikhaadikum alcijla ha dulmiga ku tacalluji jeera majruurkan dambe innakum idinku dalamtum waa dulmideen anfusakum nafihiinnii maxaa ku dulmideen biitikhaadikum alcijla yeelashada aad dibigii ama weylkii yaraa aad ka yeelateen macbuud ilaahan macbuud ayaa ku dulmideen ee fatuubuu markaa mar walba mafcuulka labaad ee itikhaadka usoo qadar oo laba mafcuul bay qaadanaysaa kaa la sheegay iyo ku la soo qadarayo ee fatuubuu u toobadkeena ilaa baari'ikum khaaliqiinna idin uumay xaggiisa u noqda oo waa maxay toobadkeenku waa lasii fasiray oo faqtuluu laaya anfusakum nafihiinna daalikum kiinaas oo inaad toobad keentaan oo toobadkeenkiinuna uu yahay inaad idinku istishaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum ilaahiina idin abuuray agtiisa sidaasaa idiin wanaagsan oo fataaba calaykum waxaad u soo qadartaa fafacaltum dabeed sidii aad yeesheen oo intaad toobad keenteen aad istisheen oo fataaba dabeed uu idinka toobad aqbalay alle calaykum korkiinna waayo innahu alleh huwa alle attawaabu allaha toobad aqbalka badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wadkuruu xasuusta id wakhtigii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa nebi muusow lan nu'mina yaa muusaa muusow lan nu'mina ku rumayn mayno laka adiga nu'mina aamana sida caadiga ah waxay ku tallowdaa aamana bihi laakiin laamka haddii uu ka dambeeyo lan nu'mina laka lababa waa la yidhi in iimaankeedii loo daayo lan nu'mina laka ku rumayn mayno iyo in la yidhaahdo macnaha aamano waxa la dhansiiyey macno kale ficil kale macnihii oo inqiyaad ah oo lan nu'mina laka ay lan nanqaada laka kuu hogaansami mayno waayo ficilka inqiyaadka ayaa laam ku gudba ee iimaanku babuu ku gudbaa markaa waxaad xasuusataa markaad muuse ku tidhaahdeen lan nu'mina laka ay lan nanqaada lak kuu hogaansami mayno ama waxaaba tidhaahdaa dee qaacidadii axrufuljarri yanubu bacduha can bacdin oo laamtana bimacna albaa ah oo waxa weeyi lan nu'mina laka ay bika ku rumayn mayno xataa nara allaha ilaa ilaahay aanu aragno jahratan si caddaan aanu aragno oo fa akhadadkum dabeed a idin qabatay assaaciqatu qayladii samada laydinka dhawaaqay ama danabkii walxaal antum idinku tanduruuna aada eegaysaan oo arkaysaan cadaabka idinku dhacayiyo nooca uu yahay uma bacadnaakum dabeed waanu idin soo saarro waa idin soo noolaynay min bacdi mawtikum dhimashadiinnii dabadeed lacallakum tashkuruuna si aad u mahadisaan rabbi oo wadallalnaa waanu idin hadhaynay calaykum korkiinna alghamaama daruurihii baanu idin hadhaynay waa xilligii tiihu uu ku dhacay ee lagu ciqaabay markay amarkii diideen inay qaryadii galaan ayaa wareer baa ku dhacay oo way asqoobeen meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan bay garan waayeen xataa inay ka hadhsadaan cadeedda markaasaa haddana waxaa loogu nicmeeyey in looga dallaalimeeyo cadeedii oo wa anzalnaa aanu ku soo dejinnay calaykum korkiinna almanna malabcireedkii iyo wasalwaa hilib shimbireedkii la solay oo wa qulnaa lakum aanu idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinka idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee ayibaadka ee xalaashaa cuna wamaa dalamuunaa namay dulmiin annaka markay amarkii alle diideen ee nicmada alle ku kibreen namay dulmiin oo dee annaka wax nama yeelin walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiya waayo dulmiga iyo yacni dembiga ay galaan dhibaatada ka dhalataa naftoodunbay ku dhacaysaa marka xaqiiq ahaan naftooday dulmiyeen annaka wax nama yeelin weeyi aayaadkanna ilaahay waxa uu ku tilmaamay in waxa weeyaan muuse uu ku yidhi dulmi ayaa ku dhacdeen waa dulmigii weynaayee shirkiga oo weylkaa ama dibigaa aada caabudeen waa ku dulmi fasheen dabeed waxaa la amray inay toobad keenaan toobadoodana waxaa laga dhigay inay islaayaan iyagu yacni waxa weeyaan dee shariicadeenu waa shariico sahal ah oon xaraj iyo culays lahayn laakiin iyaga toobadoodii dil baa laga dhigay waa arrin culus faqtuluu anfusakum maaha nin walba naftiisa ha dilo waa barhkiin barhka kala hadlaayo waxay la mid tahay uun walaa talmisuu anfusakum waayo qur-aanka yacni tacbiirkiisa baliiqa waxaa ka mid ah yacni dadka laga dhigayo inay isku mid yihiin in naftooda ka nafsin waaxida laga cabiro oo ilaahay markuu muminiinta ku lahaa walaa talmisuu anfusakum nafihiinna ha ceebaynina macnuhu muxuu ahaa ay laa yacib bacdukum bacda ila nina intuu halkaa isa soo taago naftiisa u tirin maayo cay ee maxaa loo jeedaa walaaladiin ha caayina naftoodu waa naftiinnii kuwanna marka la leeyahay faqtuluu anfusakum nin walowba naftaada diloo iyada daldal ma aha ee waxa weeyi falyaqtul bacdukum bacda barhkiinba barhka kala hadlaayo oo maadaama ay isku mid ahaayeen ayaa ka nafsin waaxida laga cabiray dalikum khayru lakum cinda baari'ikum khayr sidaa garanaysaan luqada carbeed waa afcalu tafdiilo asalkiisu akhyar buu ahaa oo hamsada waa laga tuuro litakfiif markii isticmaalkiisu batay markaa imika waxaa la yidhi afcalu tafdiilkani laysa fii baabihi baabkiisii kuma sugno oo afdaliyo faa'iideyn maayo waayo afcalu tafdiilku waxa uu faa'iideeyaa maa dalla cala almushaarakati waziyaada wax labada dhinacba ay wadaagaan laakiin lagu kala badan yihi halkana labada daraf darafka kale khayrba ma jira shar maxdiya mooye oo khayr la wadaagayaa ma jiro waayo haddii kale waxay noqon lahayd ee in loo jeedo towbadaa idinka khayr badan inaydaan toobad keenin oo inaydaan toobad keenin ma khayr baa ku jira waa shar maxdi ah marka mushaaraka meesha ma taalo darafka kale khayrba ma yaallo idan markaa afcalu tafdiilkani aslulficilkii unbuu faa'iideynayaaye wax mufaadala ah meesha kuma jirto oo waxaa la yidhaahdaa laysa fii baabihi oo macnuhu waxa weeyaan uun sidanaa idiin wanaagsan ee sida kaley ka wanaagsan tahay ma aha ilan waxaa laga fahmi xagga kalena khayr inuu jira haba laga roonaadee saasaa la moodi waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara llaha jahratan dabadeed waxaa la tilmaamay canaadkii iyo nimanka indha adeygoodii inay yidhaahdeen dee xaalkoodu waa itisoo itaabsi malaaxidada maantuba soo qaacidadaa kuma dhaqmaan waxay ku odhanayaan masaa'ilka caqiidadaiyo waxaa la midkaa markaad uga sheekayso aan waxaan garan maaye wax maxsuus oo mushaahada i tus waa dariiqadii yahuudda gaalada malaaxidada maantuna taasunbay ku dhaqmaan muslimiinta awlaaddoodii qaar ka midiina way ku dagmeen oo dad badan ayaa laga yaabaa diintaba inay kaga baxaan markaa dee iyagu hayb iyo waxaa may tixgelinayna waxay dhahan balna tus allahaad sheegayso farta noo saar ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee adduunyada laguma arko waayo daaqadeenna iyo jismigeenna iyo qaabka allah inoo abuuray maba xamili karo ru'yatullaahi fi dunya laakiin dee aakhire marka la tago waa khalqi cusub iyo nolol cusub iyo daar cusube halkaasay mu'miniintu rabbi ku arkayaan waana nicmo qofka mu'minkunba ilaahay ugu nicmeeyey wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira alla waxau ihi wadkuruu xusa id waagii qaala muusa nabi muuse uu ku yidhi liqowmi reetolki yaa qowmi qoomkayow inakum idinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum nafihiini biitikhaadikum alcijla ilaahan yeelashadaad weylkii ama dibigii ka yeelateen ilaah baad naftiinna ku dulmideen ee fatuubuu u toobadkeena ilaa baari'ikum allihiina idin abuuray oo faqtuluu dila anfusakum nafihiinna macnaha barhkiinba barhka kala hadlaayo daalikum kiinaas oo inaad toobad keentaan oo isdishaan ayaa khayrun lakum idin khayr badan cinda baari'ikum rabbigiinna idin abuuray agtiisa sidaasaa idin khayr badan oo fataaba dabeed fa facaltum u soo qadar dabeed sidii aad yeesheen oo towbadii aada la timaadeen fataaba dabeed alla uu idinka toobad aqbalay calaykum idinka korkiinna waayo innahu alla huwa rabbi attawaabu allaha towbad aqbalka badan weeyi alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista wadkuruu xusuusta id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka ku rumayn mayno ama kuu hoggaansami mayno xataa nara allaaha ilaa alla aanu arag ka arkayno jahratan si cad ilaa ilaahay si cad aanu aragno oo fa akhadakum dabeed a idin qabatay assaaciqatu qayladii ama danabkii wa antum tanduruuna walxaal antum idinku tanduruuna adeegaysaan oo arkaysaan uma bacadnaakum dabeedaanu idinsoo saaray oo idinsoo noolaynay min bacdi mowtikum dhimashadiinnii dabadeed lacallakum tashkuruuna si aad ilaahay u mahadisaan wadallalnaa waan idin hadhaynay calaykum idinka korkiinna alghamaama daruurihii baanu idin hadhaynay oo waanzalnaa waan idin soo dejinay calaykum korkiinna almanna malab cireedkii waxaa la yidhi wax yacni malabka oo kale ah oo cirka ka soo da-a oo dhirta dusheeda ku dhaca oo sida dhadadoo kale subxi ay ka gurtaan oo ay cabbaan ama ay cunaan oo macaan ayuu ahaa markaa malab cireed baa lagu macneeya waa nicmo un ilaahay ku galladaystay iyo wasalwaa shimbirihii shiilaa ee sollaa shimbiro duban oo shiilan oo intay qaataan unay cunayeen karin ugama baahna wax kale ugama baahna waa nicmooyin aan la koobi karin waqulnaa lakum aanu idinku nidhi kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan cuna oo caba wamaa dalamuuna anakanamay dulmiin walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulmiyey ayay ahaadeen waid qulna dkhuluu haadihi alqaryata fakuluu minha xayu shi'tum raqadan wadkhuluu lbaaba sujada weli waa xaalkoodii maca nabiy laahi muusa ayaa socda alla waxa uu yidhi wadkuruu waxaa xustaan id waagii qulnaa aanu ku nidhi nimankii reer banu israaiil udkhuluu gala haadihi tani alqaryati ee magaalada ah gala waxaa la yidhi sida raajixa waxay ahayd baytulmaqdis oo fakuluu cuna minhaa qaryadaa ama magaaladaa xaggeeda ka cuna xayu shi'tum meel alla meeshaa doontaan ka cunoo ka caba ragadan ay aklan master mawsuufa usoo qadar aklan cunitaan cuna cunitaankaasoo ragadan waasaca oo wadkhuluu gala albaaba albaabka magaaladana ka gala sujadan xaalatin kuwa sujuutan macnaha kuwa isdullaynaya oo isdhuldhigayo madaxa hoosu foorarinaya maaha sujuuddii xaqiiqiga ahayd sujuuda ilan qof sujuudsani ma socdo meel ma gale eh laakiin waxaa laga kinaayoonayaa oo laga tilmaamayaa idinkoo madaxa hoosu foorarinayo alle isku dullaynaya albaabka ka gala oo waquuluu waxaad tidhaahdaan xitatun khabar mubtadiisi maxduufya ay mas'alatunaa su-aashayada aanu ku weydiisananaa allahayo waxa weeye xitatun dembi dhaafid ama dembi daadin nakfir markaa waanu idiin dhaafi haddaad sidaa tidhaahdaan in qultum daalik nakfir oo waa ficilka mudaaric majzuum fii jawaabi alab alabkaa jawaabkiisii yacni haddaad sidaa tidhaahdaan hee nakfir waanu idiin dhaafi lakum idinka khataayaakum dembiyadiinna wasanasiidu waananu u kordhin doonaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ana wanaagiyo ajarka waa u kordhinaynaa alla waxa u ihi fabadela waa bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay qowlan hadal bay ku bedeleen hadalkaasoo khayra ladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi hadalkii la yidhi dhaha ku aan ahayn bay ku bedeleen biladii qiila lahum kii lagu yidhi bacdu matruugay gashaa ulaaika aladiina ishtarau dalaalata bilhuda waa inakii kusoo maray huduhu waa matruugii laga tegaya soo maaha ba'daa gelas markaa biladii qiila usoo qadar oo hadalkii la yidhi dhaha waxay ku bedeleen ku aan ahayn oo faanzalnaa dabeed waxaanu kusoo dejinay cala aladiina kuwii korkooda dalmuu dulmiga falay rijsan cadaab baanu kusoo dejinay min asamaai cadaabkaasoo min asamaa samada xaggeeda ka ahaaday xagga saraanu cadaab kaga soo dejinay bimaa kaanuu yafsuquuna ay bisababi kownihim ahaanshahooday ahaayeen sababteedaanu cadaabka ugu soo dejinay yafsuquuna kuwa ilaahay daacadiisa ka baxaya ay ahaayeen nimankan dee niman inkaari ku dhacday bay ahaayeen oo edebdarro badan lagu ibtileeye oo waxaa la amray inay baabulmaqdis waxa weeyaan magaaladaa horta inay galaan oo meeshay doonaan ka cunaan oo ka cabbaan albaabkeedana inay kaga galaan iyagoo isdullaynayo oo foorara waxaana la amray inay yidhaahdaan xitatun allahayow noo dembi dhaaf qowlkii iyo ficilkiiba way bedeleen hadalkii way bedeleen oo halkii laga yidhi xitatun dembi dhaaf dalbada maxay yidhaahdeen xintatun heed baanu doonaynaa de waa inkaar baa ku dhacday moogta dembi dhaafkii halkay ka dalbanayeen xitatun xintatun bay yidhaahdeen ficilkii ahaa idinkoo dullaysan oo isdhuldhigaya galana xadiidka nebiga waxaa ku ansaxday imaamu muslim uu soo saaray abu hureerana uu warinayo fadakhaluu lbaaba yazxafuuna calaa astaahihim albaabkii baytlmaqdes waxay ka galeen iyagoo baryaha ku siqaya marka waa bilcags hadalkii waa bedeleen ficilkiina waa bedeleen dee dabeed ilaahay wuxuu ku ciqaabay faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijzan min asamaa bimaa kaanuu yafsuquun yacni waxa weeyaan dee inkaarta iyo cuquubaadka waxay ku muteen ayay taasi tilmaamaysaa iyo madaxadaygoodu meesha uu gaadhay canaadkoodu siduu ahaa alla waxa uhi wadkuruu xasuusta waxaa kaloo halkaa laga fahmayaa dee xurmatu ta'wiili nusuus nimankan ahlu kitaabka waxay caan ku ahaayeen nusuusta inay awilaan oo yuxarifuuna alkelima can mawaadicih hadalka ilaahay meeshiisa inay ka leexiyaan ereygiisa iyo macnihiisa alfaadiyo macaanidaba dee waxaa ka mid a tan xitatun baa la yidhi oo xinta bay leeyihi idinkoo isdullaynaya gala baa la yidhi oo fooraro oo baryaha iyagoo ku siqayay galeen waa ta'wiil iyo waxa weeyaan taxriif iyo bedelid alla waxa uhi wadkuruu xusa id waagii qulna aanu ku nidhi udkhuluu gala haadihi tani alqaryata ee magaalada ah oo fakuluu ka cuna minhaa magaaladaa xaggeeda xayu shi'tum meel alla meeshaa doontaan raqadan ay aklan raqadan cunitaan cunto waasaca cunitaan waasaca ka cun oo ka caba oo wadkhuluu gala albaaba albaabka baytulmaqdisna ka gala sujadan xaalatiin kuwa sujuudsanoo macnaheeda looga jeedo sujadan idinkoo isdullaynayo madaxa foorarinaya oo waquuluu waxaana tidhaahdaan xiatun ay mas'alatunaa xia allahayo waxaanu ku weydiisanaynaa waa dembi dhaaf nakfir dee haddaad sidaa tidhaahdaan waa jawaabu alabkee maarkasa haddaad sidaa tidhaahdaan oo caynkaa yeeshaan hee nakfir waanu idiin dhaafi lakum idinka khaطaayaakum dembiyadiinna wasanasiidu waananu ziyaadin doonaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ixsaanku labuu noqdaa oo alixsaan fii cibaadati اlkhaaliq iyo alixsaan fii mucaamalati اlkhalq ilaahay cibaadadiisa in la hagaajiyo ikhlaas iyo mutaabaco lala yimaado waa ixsaan an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak makhluuqaadka iyo bani aadamka si wacan inaad ula dhaqantaana waa ixsaan labadabana waa lagaa rabaa inaad khalqigana si wacan ula dhaqanto oo wanaagsan ilaaha khaaliqana si wanaagsan ula dhaqanto alla waxa uu ihi fabadela waa bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay qowlan hadal bay ku bedeleen oo hayra aladii kii aan ahayn kaasoo qiila lagu yidhi lahum iyaga hadalkii lagu yidhi dhaha oo xita ah midaan ahayn bay ku bedeleen biladii qiila lahum kii lagu yidhi macnaha kii lagu yidhi waxay ku bedeleen ku aan ahayn oo dee waa kuwaa xiatuntii xinatun yidhi waana kuwaa idinkoo isdulaynaya galabaa la yidhi iyagoo baryaha ku siqaya galay allah waxa u ihi faanzalnaa dabeed waxaanu kusoo dejinay cala ladiina kuwii dalamuu dulmiga falay riisan cadaab baanu kusoo dejinay min asamaa samada xaggeedaanu kaga soo dejinnay bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi kownihim faasiqiin ahaanshahay faasiqiin ahaayeen sababteeda ayaanu ugu soo dejinnay waxa weeyaan cadaabka iyo cuquubada wallahu subxaanahu wa tacaala aclam